in ka badan sagaal boqol oo arday oo ka qalin-jabisay jaamacadda new generation ayaa munaasabad lagu qabtay magaalada hargeysa munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay madax ka socotay maamulka somalilan hogaanada xisbiyada aqoon-yahano waalidiin iyo marsharaf kale cabdiwaasac maxamed yuusuf gudoomiyaha guud ee jaamacadda new generation ayaa ka waramaya tirada ardayda qalin jabinaysa tobanaad ee waxbarashada heerka koowaad ee digrii barogaraamka iyo dufcaddii labaad iyo dufcaddii sagaalaad ee shahaada heerka labaad ee masar barogaraamka sanadkan labada kun iyo shan iyo labaatanka guud ahaan kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda new generation university waxaa ka qalin jabinaya sagaal boqol iyo shan iyo lixdan arday kuwaasoo isugu jira kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda new generation university oo ka kala socda magaalada hargeysa iyo magaalada gabiley guud ahaan ardayda dhammaysatay waxbarashada waxay boqolkiiba saddex iyo konton ka yihiin waa rag halka ay boqolkiiba toddobiyo afartan ay ka yihiin dumar lix iyo tobankii sane jaamacad jujirtay waxaa ka aflaxday toban kun oo arday wax ka badan qaar ka mid a xubnaha ka qayb galay ayaa ardayda u diray hambalyo ku aadan farxaddooda waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum wa axsana allahu ilaykum waxaan arkayaa runtii walaalaheen dadaal aada iyo aada u badan oo ay sameeyeen oo bulshada ay ku soo kordhiyeen ummadda waxa laga horumariyana aqoontaa u qiimo badan aqoontu waa dhismaha qofka diin iyo maadiba marka hadday kaalintaa qayb ka qaateen oo aynu midhaha arkayno aada iyo aad bay u mahadsan yihiin
maalin farxad weyn leh dalkeena hore waxaa nugu bixiyey waa dalkii xafladaha laakiin xafladaha xaqi waa kuwan jaamacadahay ayaa weeye ilaahaygii nabadda ayna siiyey baanu mahadnaqaya subxaana wa tacaala ardayda waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaalae ha idinka yeelo qaar saalixiin ah oo dalkeyda iyo diintoodaba oo adeegyaeda ha idinka dhigo aad aad ugu faraxsanahay kulanka qiimaha badan ee ay kaga qalinjabinayaan ardayda tiradooda lagu sheegay inay kun gaadhayaan ee ay faraxsan yihiin inaan kala qayb qaato farxaddooda waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay guusha ay ku tallaabsadeen iyaga iyo macallimiintooda iyo maamulka waxaan ku faraxsanahay hadday maalmo adag soo martay somalilan inay maalmo ka wanaagsanna marayso maalmo ka wanaagsanna sugaysoo la gaari doono insha allahu tacaala
jaamacadda new generation ayaa ka mid a jaamacadaha ugu waaweyn somalilan waxaana tan iyo markii la aasaasay ka baxay in ka badan toban kun oo arday